waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa magaalada melbourne lagu dilay habeenkii arbacada wiil soomaaliya oo tagsiila ahaa maxamuud mukhtaar oo soddon iyo kow jir ahaa ayaa lagu dilay xaafadda fitzroy ee magaalada melbourne xilli uu shaqada ka soo baxay una soo socday gurigiisa oo aan ka fogeyn goobta dilku ka dhacay goobta lagu dilay maxamuud ayaan sidoo kale ka fogeyn xarunta booliska ee xaafadda fitzroy aabbaha dhalay wiilkan waa maxamuud xuseen oo ay wada deganaayeen tagsina wada wadeen wuxuuna s b s ta u sheegay sida uu markii u horreysay ku ogaaday dhacdada naxdintale
wuu ka maqlaa qolkana ma joogin kadib waxaase dhacay markaa inaan telefoonkiisii qaraaco telefoonkiisi waa dhacayaa wax jawaaba ma hayo markii da waxaan la hadlay silvertoob oo kambaniga taxigu ka mid ahaa markaasaan gaariga caynkaa ee caynkaasa halkuu yaallaa waxaa laygu yidhi meesha booliska ayuu yaallaa fitzroy marka halkaasi normaali markaa soo dhameeya waa halku dhigi jiray awalba ana ka qaadan jiray markaasaan meeqa saaca gaariga ayaa la dhigay meesha wuxuu yidhi waxaa la dhigay koob iyo tobankii baa la damiyey oo meesha la dhigay waan labisnaa furihii sbeerka guriga ii yaalay baan qaatay waan degey markaan guriga ka baxay waxaan arkay ereyaagii oo boolis ku xidhay markaan wax cudur iyo de wax shiki iyo midnayguma jiro waa iskas dhaqaaqay sidii shaqada caadiga aan u raadsanayay kadib boolis baan u tegay anigo gaariga halkaa yaala yaan rabaa inaan soo kaxay sidee ma iga caawin kartiin markaas yidhahdeen anagu kuma sii dayn karna xaggaa kasoo wareeg dambe oo xagga stejka booliska kaalay meeshii baan imiday kuwii booliskaan la hadlay gaarigan aan rabaa inaan kaxaysta baan dhahay ee ma isoo gudbinaysin markaasuu gurigan gaarigiba adigaa le haa anigaa le oo ninka wadina waa inankaygii anigaa waday anigaa dhalay markaasay guriadeen na suga daba ninkii markaa iyaga haystay bay iigu yeedheen isagii baa ii yimiday markaasuu yiri gaarigiba adigaa lahaa haa inankana ma adigaa dhalay adigaa dhalay markaasuu yidhi soori inaan ku idhaahdo inankaagii waa la dilay booliska victoria ayaa ilaa iyo hadda wadaa baadigoob loogu jiro ciddii dishay wiilkan aabbaha maxamuud mukhtaar ayaa dalbaday in ciddii ka dambeysay dilka wiilkiisa cadaaladda la hor keeno wallahi dee cadaaladda waxa weye inankayg waa dhintay mali ma soo noqonayo just laakiin inay inan dambe ku dhacdo da-diisaasayna ugu dhicin waa in dee sharciga la hor keeno ragg lasoo qabto sharciga la maraya taas kuwa dambey u tahay badbaada maogta inankayga aan ma soo noqonayo wax kastoo laii qabto ma akaan waxa lai samaynaya ma jirto ama ii socelinaya aabbaha maxamuud mukhtaar ayaa sheegay in wiilkiisu ahaa nin wanaagsan oo aan cidna dhibaata u geysan frandiliu ahaa saaxiibadii dadkao dhan nin jecelyii buu ahaa magaalado dhan nin shidayar buu ahaa nin qalbi fiican buu ahaa oo dadkao dhanba xumaan hadaad xumayso maxamuud wuu ku qusli jiri maayo nin maaratay aabbe maxamuud ayaa aada ugu dhaliilay booliska victoria sida aysan si dhaqsa leh ugu soo wargelin dilka wiilkiisa inkastoo buu yidhi ay saacado badan haysteen hadda arrin kale oo xaddii hore dhacdaa jirta halkan kaarka aqalka hortiisa gaadhi aan la yeebay i yaale aniga oo gaadhi private territoria ford marka gaadhiyaashan gura troriska maaratay seefooyinada ayaa ku dhacay oo jebiyey inta dambe oo dhan baabiiyey saddexdii bay igu soo qaraaceen boolisku igu soo qaraaceen waan furay maxaa dhacay waxay yidhahdeen waa kan ninkii gaariga jabiyey gaarigu watiina waa kan indhiteelkii bay siiyeen laakiin i don't know nin dhintay waxay iigu imi waayeen six hours iyo badh ayay iga maqnaayeen ilaa anuu aan lagu hayga ku raadsado marka taasi waa mid ta kale iyaduna naxdintale waxaa weeye in dad robaris ay booliska hortiisa dad ku dhacdayaan maana waxay ku cadaynaysaa ninka robarska wuxuu iska ilaaliyaa dadka meelaha boolisku joogay askarta joogtaa laska ilaaliyaa laakiin stationka booliska horteeda in ay qof ku baadhaan oy ku dilaan dee waxay ku caddaynaysaa booliskiiba in wax cabsioo laga qabaa inay jirinba waxaa ka mid ahaa dadkii u horreeyey oo goobta taga maxamed cali good oo isna adeer u ahaa maxamuud mukhtaar wuxuuna laftigiisu ku raacsan yahay dhaliisha loo soo jeediyey booliska victoria markaan isaga inanka aabihii kulannayna markuu ii sheegay tafaasiil siday waxu jiraan waaban yaabi ama kaag baan qaadnay waayo dhacdadu waxay dhacday koo iyo tobankii iyo rubuc oo p m ah wakhtiga uu inanka aabbiyihiis ogaadayna waa afartii iyo barkii oo isagu cagihiisa ku doontay baabuurka markuu inankii warya wacaltoonna ka waayey oo sivatoob weliba kambaniga baabuurka ka tirsanaa oo la xidhiidhay oo layidhi war inankaasi baabuurka koo iyo tobankii habeennimo waa p m ayaaba la dhameeyey oo lagu tiiriyey iyo xaggu yaallaa iyo boolice stationka bal waxa weeyaan waxaa isweydiintu leh inanka la dilay kow iyo tobankii iyo rubuc ilaa mee shantii subaxnimo booliisku waxay u soo wargelin kari waayeen waa laba tallaabo intay soo fuulaan ay u yima detailskiii oo dhan way haystaan inanka driver licenskiisiba haystaan licen- waaladkiisi o dhan bay haystaan mobile phonkiisiba haystaan xayaatadiisi o dhan way haystaan may kari waayeen intay soo fuulaan inay yidhahdaan albaabka ku garaacan inay yidhahdaan dhacdadaasaa dha baabuurkaa maadaa le haa ninka waday ma taqaanaa waa inankayga buu dhihi lahaa markaa I- markaasay u sh- u sheegi lahayn se wax u dhaceen
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali